dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay cabasho ka muujisay ciidan uu maamulka uu ku sheegay inuu yahay mid ka yimid dhinaca somalilan oo haatan jooga meel ku dhow magaalada baran ee gobolka sanaag maamulka ayaa waxa ay sheegeen in arrinkaasi ay u arkaan daandaansi lagu sameynayo dhulkooda laguna soo gelayo waxaa xusid mudan in muddo aan fogeyn madaxweynaha somalilan halkaasi axmed maxamed silaanya uu booqasho ku tegay magaalada laasqoray oo maamulka puntland uu sheego isagu in uu ka tirsan yahay amaba uu leeyahay maxamed cabdisandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada garowe waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee puntland cabdi weli xirsi cabdulle wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey cabashada dhankooda
waa mahadsantihiin horta sidaad la socoteen lix iyo tobankii bishan waxaa si kadis ah ku yimid degmada laasqoray oo ka tirsan dowladda puntland madaxweynaha somalilan silanyo runtii sidaan hore baynu kugu sheegnay wax lala yaabo ayaan u arkaynay sababtuna waxay ahayd oo keentay inaanu arrintaas la yaabno waxay ahayd in somalilan oo haysatay muddada dhul puntland ka tirsan oo aanu annagu sulux iyo deganaansho iyo nabad jacayl daraaddeed amaan muddo u looga aamusnaay oo islahaa bal wadahadal iyo bal in lagu dhammayn karo sulux inay marlabaad haddana degmooyin kale ay ku soo xadgudubto waxaan u arkaynay wax maaragtay runtii aan aan aan mudnayn oo lala yaabi karay waxaase haddana dhacday marlabaad in ciidamo fara badan ay ku soo daadguraynayeen toddobaadkan oo dhan duleedka degmada baran tuulada la yidhaahdo carmala oo aada ugu dhow degmada baran oo maamulka puntland ah inay ciidamo fara badan ilaa hadda kusoo daadguraynayaan sidoo kale wasiirka gaashaandhigga inuu shalay hargeysa siid ka jeediyey oo uu yidhi ku hanjabay inuu weerar qaadayo iyo dagaallo sidaa daraaddeed waxaa noo muuqanaysaa maamulka hargeysa inuusan nabad iyo derisnimo iyo wax anagu aanu dareemayna uusan dareemayn ee uu yahay u socdo maamul dalballaarsi iyo dhul qabsasho horle u socda waxaan ku khasbannahay inaan difaacno xuduudda iyo dalka puntland wixii horey u maqnaa iyo wax hadda lagu soo duulaya marka waxaan ka cabanayna waxa weeye safarkaas awalba sharci darrada ahaa oo sida khaladka ay ku yimaadeen iyo imaatinka ciidamada somalilan lagu soo daadguraynayo waan garta gudaha puntland iyo hadallada ay weli wasiirada kusoo hanjabayaan inay maxaa la yidhahdaa deegaanka puntland ay soo weerarayaan waan gartay marka ma jirtaa in puntland ay meesha ciidankeisa iyaduna puntland ciidankeedu awalba waa joogay halkaas in badan xoogag nabaddiid ah oo annaga dhibaato nagu hayaan muddada aan halkaa magaranaysaa ciidamadu ku hurkula jireen marka ciidan jooga ma aana ciidan kale lama deyn laakiin waxaanba ku hadda ku kasbannahayba inay sidii loo soo celin lahaa xuduudihii puntland ay ay lahayd marka ciidamadii hore joogay oo hore u joogay iyo kuwo lagu daraba waxay ku iman karaan in maadaama ay uga soo socdaan laasqoray baran iyo iyo garow iyo boosaaso waa isku mid ninka laasqoray iyo baran usoo haweystay inuu yimaado ama hadda usoo hanjabaya wuxuu u socdaa waa garow iyo boosaaso marka waxaan ku qasbannahay inaan xuduudaha iyo dowladda puntland dhulkeeda difaacno waa ku qasbannahay waaye marka wax wadahadala ma kala yeelateen maamulka somalilan arrintan dhacday runtii maamulka somalilan sidaan horey kugu sheegay degmooyin dowladda puntland ah ayaa muddada waxaa ka taagnaa khilaaf oo ay si khalada ku haysteen taas oo aan muddo badan qolada international community-ga iyo maamulka laftiisaba aanu ku lahayn maxaa la yidhaahdaa sidii ama looga tashan laha dadkan maamulka ummaduna ma rabto oo si aada moodo si qasab ah bay meelahaas ku yimaadeen iyo annagoo kuma mashquulsanayn colaad kale oo nagu wajahaan oo xoogo kale oo nabadiida oo maaragtay nagaga soo duulay gobollo kale ay joogaan deegaanka puntland annagoo sidaa ku mashquulsan baanu muddo nabad ka jeclayn lahayn ha laga wada hadlo ergooyin badan oo dibadaha aanu isdhaafsanay welina aanu nabadii jeclayn waayo somalilan waxay tidhaahdaa annagu waxaanu jecelnahay soomaaliya inaan ka go-no aayahayaga ka tashano isla markaasna waxay diidaa dadka aayahooda inay ka tashadaan oo dalka ay yihiin iyo dadka ay isku dadka yihiin ay ay ka mid ahaadaan bay inta kusoo duuleen bay qabsadaan waan gartay waxaa laga yaabaa somalilan inay eh, ay eegeyso siday khariidadu ahayd berigii eh, ay xornimada ka qaadanaysay dalka britain oo ayna eegeynin waxyaabaha laga yaaba puntlandna eegeyso laakiin haddaan dhinaca kale ku weydiiyo ma laga yaabaa in dadka deegaanku ay raalli ka yihiin in ay somalilan meesha timaado waayo meel ayna ka jirin eh, doonisi si fudud lagama yaabo mas-uul sare inuu iskaga yimaado maxaad kaga jawaabi lahayd arrinta runtii markay uu sheego sandheere xaqiiqadu waxa weeye horta ma noqon karto hadal la cuskado gumaysi isagoo dhan ba khalad ahaa waxaana ahaa qof gumaysinimo ku haystay baan reference ka dhiganayaa waabaa layna wada gumaysan jiray Eh, ma noqon karto eh, wax la la tix raaco dadkani haddii dhalasho la yidhaahdana dhalashay dad ku raacaan haddii geography la yidhaahdo iyo xuduudna dad bay ku raacaan midda labaad gobolada sool iyo sanaag shirkii somaliland lagu abuuray kama qayb gelin somalilandna waxba kama dhisan laakiin puntland way ka dhisteen ismadooda oo dhan gobolka sool saddex iyo toban isim buu leeyahay saddex iyo tobanka isimba waa joogeen dhismihii puntland hal isimna kama joogin somaliland marka la dhisayay sidoo kale sanaag wax ismada joogo oo dhan iyo odayaasha iyo siyaasiyiintu puntland bay wax ka dhisteen hadda mu- mu- carmala waxaa ka dhacay saakadan mudaharaad oo intii aan eh, maxaa la dhaha marka sidaa daraadeed dad inaan la qasbin sanadkan la joogo qof walba waa ogyahay laakiin tiise maamulka eh, somaliland waa dalbalaarsi iyo kusoo duulid deegaana aysan shaqo qabin.
wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle wuxuu khadka telefoonka ee garowga ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in ciidanka tegay duleedka magaalada baran uu yahay ciidan tababar soo dhammaystay dhammaystay oo ku noqday deegaan uu hore u joogay somalilan ayaa sheegtay in deegaanka uu madaxweyne silaanya booqday iyo ka hadda ciidanku tegay ay labaduba ka tirsan yihiin somalilan iyadoo puntlandna ay dood taas ka duwan ay sheegtay maxamed cabdi xasan sadheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray cali jaamac buureed oo ah wasiirka kalluumaysiga ee somalilan waxaana uu wasiirka marka hore uu ka hadlayaa waxa uu kaga jawaabayo cabashada puntland
bismillah waxaan kaga jawaabi lahaa madaxweyne filanin waa booqday dhulkaas oo hadda waa dhul somaliland ka tirsan ciidan baranka la geeyena ciidanka awalba horey buu joogay ciidamada horey tababar ugu jiray oo dugsiga tababarka laga saaray oo awalba baranta ligooda ahaaba haddana dib ugu noqday wax mashaakil halkaa ka jiraan ma jiraan waan gartay laakiin wasiir muddo aada u fog eh, maamulka somalilan halkaas ma uusan joogin hadday noqoto dhinaca ciidanka iyo hadday noqoto dhinaca maamulka intaba marka arrintani mid cusub miyayn ahayn may ma cusba ma cusba waa un wax hadeer iyagu soo cusboonaysiiyeen wax cusub ma jiraan ciidanka hadda la sheegayeen horeyba waa ciidan saldhigga ugu lahaa weligiina kulahaa jiray haddana isaga unba qayb ka mid oo tababar kusoo maqnay tababarkii dib loogu celiyey mana aha wax cusub oo hadeer maaragtay ama baabul dhibaato laga wado ama annagu mar walba nabad iyo wanaag iyo irisnimo wanaag iyo walaalnimo iyo inaan maaragtay laisku xadgudbin baan baan mar walba annagu diyaar unahay soo dhaweyneynaa maana jecelin maanta een, wadankeena waa kasoo daala dagaal iyo rabsho iyo wax rabshaa iyo dagaal midnaba dhulkaas een, ay ka abaawrmaa ma dooneyno weliba dhulkaas oo dhul aada u liitaa oo maanta maaragtay xagga horumarka aada ugu liita Ee, in wax loo qabto unba baa- baa buu mudan yahay in hadda la yidhaahdo abaabul iyo dagaal iyo buuq baa ka jira lama rabo waan gartay wasiir aan waraystay oo ka tirsan eh, puntland waxa uu sheegay in deegaankaas uu yahay deegaan puntlanda imaanshihiisa iyo ciidan keenistiisuna ay la mid tahay iyadoo ciidan la geeyey garowe iyo boosaaso marka miyaadan islahayn tallaabada somalilan xiisad bay abuuri karaysa warniye horta eh, walaalow eh, maxamedow meeshaas dee sida aada la socoto jugraafiyan dhulkan eh, sidii uu kala ahaa iyo sidii uu markii hore isku darsamay ahaaba waa dhul somaliland ka tirsan laakiin way jirta arrintaas in maaragtay puntland ay dhinac ka sheegato oo maaragtay margarowe lagu sameeyo maamulka puntland oo anigoo beriga aan kamid ahaa ee ka jiri jirtay in maaragta la yidhaahdo dhinacaas puntland weeye laakiin sida dabiiciga ah oo hadeerna socota adduunkuna u aqoonsan yahay iyaguna ay og yihiin wadankaas somaliland iyo soomaaliya u kala yahay wax mashaakil aan anagu abuureynaana ma jirto iyagu haddayn xaggooda mashaakil ka wadin mana jeclin Eh, waxaan mar walba jecel lahay in walaalnimo iyo dersi wanaag iyo helmo lagu wada noolaado oo maaragtay dadka nolosha caadiga lagu soo noqdo aan marna dagaal iyo buuq uusan meesha ka dhicin ciidamo aan abaabulay oo xadkooda ka gudbinina ma jiro kuwa hadda la sheegayana waa kuwii hore u deganaa meesha Eh, mana aha wax hadeer cusub oo la oran karo eh, somaliland ba hadda meel tagtay ayaan horey u joogin ama ama ayan hore uga tarin jirin waa iska hadal laakiin hadalkaas laba dhinaca weligiiba waa soo jiray dee dadka deegaankaygii bayna ku xiran tahay oo waa la ogyahay jugraafiyan iyo ma taariikhiyan iyo markii soomaaliya laisku darayna meeshay kasoo jeeday meeshaas waa la ogyahay waan gartay wasiirku waxa uu sheegay in somalilan iyo puntland ay markii hore isku soo dhowaansho iyo wadahadal ay ka doonayeen dhinaca sool haatanna somalilan ay tallaabo cusub qaaday oo dhinacaas eh, sanaag ay eh, u tallaabsatay marka markaad eegtid degenaanshaha iyo horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada ee somalilan iyo puntland miyaad is leedahay xiise tan oo kale ahi labadoodaba dib ba u dhigi karaysa marna xiisada ma fiicna qolana xiisada ma fiicna qolana dhibaata ma fiicna annaga mar walba wixii wanaaga iyo derisnimo wanaag iyadoo cid walba meeshay degan tahay iyo dhulkeeda la yaqaano haddana wanaagni wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo xuduudaha iyo derisnimada aad iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa mana rabno in wax xiisada ka bilaabmaan dadku waa wada isdhex maraa waa wada nool yahay waa la kala ganacsadaa wax mashaakil oo hadeer abuurani ma jirto malaha dee iyagaa odayaasha doonaya inay hadda wax bilbilaabaan iyagaa raba inay wax bilbilaabaan baa laga yaabaa wax hadeer anagu xaqiyaga ka bilaabani ma jirto oo ama aan ku talagalsannahay oo dhibaato dadka deriska ah iyo maaragtay xuduudka naga dhexeeya inaan hadda ka abaabulno ma ma ma rajeynayno mana jeclin ugu dambayntii wasiir haddiiba ay dhacdo in maalmaha soo socda ay eh, diidma ka soo muuqato deegaanadaas hadda laga hadlayo oo dibadbaxyo wax la mid ay yimaadaan amaba khasaaro eh, ilaahay ma keena dhinacu doonaba ah u yimaado mas-uuliyadda maamulkaagu ma qaadaya maya maya mas-uuliyad een, dhibaato ah oo anagu hadda aan abaabulayno oo hadda tiraahdo mas-uuliyad dhibaato ma qaadaysaan dee maba ogin dib aan hadda wadnaba baaninba ogeynba oo aan ku talagarsannahay oo somaliland doonayso inay cid dhibaato u geysato maba jirto marka dee markaan doonayna in dhibaato een, een, la sameeyo ama dhibaato aan lagu aragto waad oran kartaa mas-uuliyadda ma qaadaysaan laakiin hadda anagu dhibaato aanu wadnaana ma jirto dagaal aan abaabuleynaana ma jirto haddii walaalahayo iyagu leeyihiin dhibaata ee maaragtay aan abaabuleynaa dee iyagana waxaan leenahay iska daayo wax dhibaato ah oo inoo fiican adduuniya aakhirada ma jirte yaan dadka adduuniya aakhira laisku seejin wixii wanaaga iyo wixii dadkaas ummadda loo qaban karana ha loo qabto walaalnimo iyo derisnimo iyo maaragtay wax wadaagna ha lagu ha lagu deriso oo yaan hadeer een, la abaabulin waxaan maaragtay ha- hawaaqibkeeda iyo maaragtay iyo iyo hilibteeda aan la mahadin ninna uma fiicna annaguna kuma tala jiro ilaahayna nagu xambaaro
kaasi waxa uu ahaa cali jaamac buureed oo ah wasiirka kalluumaysiga ee somalilan khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere